halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah isagoo ka hadlaya ahmiyadda rumaysadka shaqeeya ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad maxay tartaa walaalahayow haddii nin yidhaahdo rumaysad baan leeyahay laakiin aannu shuqullo lahayn rumaysadku ma badbaadin karaa isaga markii noogu dambaysay waxay noo joogtay aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee cutubkii labaad iyo faalladii ka dambaysay rasuul yacquub wuxuu ka hadlayay sida lagu ogaan karo rumaysadka shaqeeya ee qofka iyo kan aan shaqayn wuxuu leeyahay haddii walaal wiil ah ama walaal gabarh ahi ay arradan yihiin oy cuntadii maalintana aysan haysan oo aad ku tidhaahdo markii aad la kulanto dabadeed habeen wanaagsan adigoo aan waxba siinin rumaysadkaaga waxbaa u dhiman waxaa rumaysadkaaga ka maqan wixii rumaysadka lagu yaqiinnay qof ilaah rumaysan oo masiixa raacsan waxaa laga filayaa inuu deeqsi ahaado oo welibana horseed u ahaado beesha markay joogto dhanka samaha iyo damiirka hagaagsan seedee baad qof ugu odhanaysaa cawaysin wanaagsan adigoo haddana garanaya inaannu cunno u cuna caawa haysanin waxaa la doonayaa in waxyaabaha fudud ee qofka masiixiga ah aad u qaban karto inaad u qabato waxaana rumaysadkaagu uu noqonayaa mid muuqda markii aad kaalmayso kuwa kaa hooseeya waxaa bulshadeenna ku badan faanka iyo istustuska waxaad arkaysaa nin guri sabool ah ka yimid oo haddana doonaya inuu saboolnimadii gurigiisa qariyo wuxuuna isku darayaa kuwa isaga aan waxba uga baahnayn ee ka lacag badan haddii jameecada uu isku darayo ee ka sarraysa ay lacag qaaraamaynayaan wuxuu aalaaba ku leeyahay igu dara qaaraankaanna oo yaan layga reebin waxaana suuragal ah in walaalihii iyo reerkii aabbihiiba ay qadayaan oo ay haysanin wax ay cunaan qofkaas oo kale horta masiixi ma ahan haddii uu ka mid yahay jameecada masiixiyiinta ahna rumaysadkiisu mid shaqeeya ma ahan waa inaad kuwa kaa itaalka yar ee weliba aad isku iimaanka tihiin dhegaysto wax tarta marka hore welibana ma ahan inaad ilowdo reerkaaga oo aad qariso saboolnimadaada haddii aad ahaan jirtay nin aan waxba haysan kuma dabooli kartid inaad kuwa adiga ka lacagta badan isku darto ama aad u shaacirayso iyo inaad u noolaato sida iyaga oo kale reerkaaga iyo dadkaagaba waa la garanayaa waxaana dadka oo dhan u soo baxaya oo ficiladaada ay ka arkayaan inaad laba wajiilo tahay iyo weliba inaadan kalsooni isku qabin haddaan ku soo noqonno warqaddan ayaa rasuulku uu ka hadlayaa dhegaystayaal sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in la lahaado rumaysad ku shaqeeya ficil waxaa sayid ciise masiix oo arrinkaasi ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shan iyo soddonaad sida tan sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin haddaad jacayl isu qabtaan haddii aad isku naxariisataan ood isla wadaagtaan intii aad haysataan waxaa imaanaya in dadku idin markhaati furo oo yidhaahdaan hebel iyo hebel waa nin ilaah aaminsan rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad sida tan ninna yuusan wax idinku lahaan in midkiinba midka kale jeclaada mooyaane waayo kii deriskiisa jeclaada sharciguu oofiyey ahmiyadduna waxay tahay inaadan sheegan inaad mu'miniinta ka mid tahay oo haddana aadan oofinaynin sharciyada ilaah marka loo arki maayo wax sharciga waafaqsan in qof waliba ee marqaanku ku kala go'ay aad lacagtaada u diiddo waxaa la doonayaa in kan wax u baahan aad waxaaga la wadaagto oo kii arradanna aad dharkaaga wax ka siiso ma ahan in mid ciyaal suuq ah oo daroogada dullaysay aad dharkaaga siiso waayo berri buu wasaqaynayaa oo iska taxadari maayo waxaa la doonayaa in dharkaaga aad siiso kan masiixiga ah laakiin haddana daahirka ah oo dabeecadda wanaagsan waa kan reerkiisa ka adag oo haddana dhib aawgii aan gadan karin dharka uu u baahan yahay qofka caynkaas oo kale ah weeye qofka laga hadlayo dumarkuna waxay dharkooda la wadaagayaan gabadha masiixiyadda ah laakiin aan haysanin dhar wanaagsan oo ay bannaanka ugu soo baxdo laakiin haddana iska adag oo aan ilaah ku xadgudbin oo ninkeeda daacadda u ah nin waliba ee ilaah dartii wax ula baxa oo kuwa masaakiinta ah siiya ilaah baa arkaya oo samadiisa quduuska ah uga soo jawaabaya waxaana deeqsinimadaada lagu kala garanayaa in rumaysadkaaga uu yahay mid shaqeeya iyo in kale haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan labaad ee warqaddii rasuul yacquub ayaannu iminka isla eegaynaa baalka afar boqol aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba sidaas oo kale rumaysadku hadduu shuqullo lahayn keli ahaantiisu waa meyd laakiin waxaa la odhan doonaa adigu waxaad leedahay rumaysad anna waxaan leeyahay shuqullo itus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn anna rumaysadkayga shuqulladaydan kugu tusi doonaa rumaysadka haddaannu shuqul lahayn waa meed waxaa markaasi laynoo sheegayaa in rumaysadku meed yahay maxaa ka dhigay meyd waayo waxaannu garanaynaa in rumaysadka nool iyo kan wax badbaadiyo inuu soo saaro shuqullo marka waa inaad natiijada ka baartaa sharaxaadda rasuul yacquub uu inagu siinayo warqaddiisan wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan midhaha rumaysadka rasuul bawlosna wuxuu kaloo ka hadlayaa aasaaska rumaysadka waxaa mid waliba oo ka mid ah labadan rasuul uu adkaynayaa in rumaysadka oo keliya uu wax badbaadiyo wuxuu kaloo rasuul bawlos leeyahay rumaysadku waa kan midhaha leh ama waa kan koroorsiimada nolosha masiixinimada laga arko sida ku qoran warqadiisii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin midhaha ruuxa waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxaa ceenkaas ah sharci ka gees ahu ma jiro sayid ciise masiix oo xertiisa la hadlayana wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan anaa ah geedka canabka idinna waxaa tihiin laamihii kii igu jira oo anna aan ku jiro kaasaa midho badan dhala maxaa yeelay la'aantay waxba ma samayn kartaan nin isku sheegay inuu masiixi yahay ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi jameecada miyaad la joogtaa wuxuu yidhi maya waayo tuuggii dhimanayay ee masiixa la qodbanaa oo masiixa rumaystayba jameeco lama joogi jirin ayuu ku yidhi waana la aqbalay waxaa kaloo lagu yidhi cashada sayidka ma ka qayb qaadataa wuxuu ku yidhi maya waayo tuuggii dhimanayay xitaa qudhiisu kama qayb qaadan jirin waana la aqbalay waa kii ciise masiix la qodbanaaye mar kale ayaa wadaadkii u weydiiyey ninkan sheeganaya rumaysadka su'aal kale oo wuxuu ku yidhi miyaa lagu baabtiisay adigu labawejiilihii baa ku jawaabay maya waayo tuuggii iskutallaabta saarnaa lama baabtiisin wuxuuna firdooska la galay masiixa waxaa kaloo lagu yidhi labawejiilihii miyaad ka qayb qaadataa hawsha loo wado masiixa ee dadka lagu wacdinayo injiilka ciise masiix wuxuu ku jawaabay maya waayo tuuggii kama uusan qayb qaadan howlaha wacdiska haddana sayidka ayuu samada la galay markaasaa wadaadkii oo la yaaban marmarsiinyada macquulka ah ee labawejiilahan intuu aamusay ku soo jeestay ninkii oo wuxuu ku yidhi kala duwanaanta labadiinna idin dhexaysa ayaan kuu sheegayaa bal hoo waxay tahay in isagu uu ahaa tuug dhimanaya adiguse waxaad tahay tuug iyo qaa'in nool rumaysadka shaqeeya ma ahan haddaba mid ku imaan kara labawejiilannimo iyo in qofku uu u joogo marmarsiinyo had iyo goorba haddaan markaasi horay idinku sii wadno ayaannu meeriska cutubkan labaad idin akhriyaynaa aayaddiisa sagaal iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waad rumaysan tahay in ilaah uu yahay mid keliya taas waad ku wanaagsan tahay xataa jinniyaduna sidaas way rumaysan yihiin wayna gariiraan hadalla afka ka soo baxay caddayn uma noqdo rumaysadka wax badbaadiya oo weliba jinniyadu way rumaysan yihiin in ciise uu yahay masiixa inkastoo weliba iyagu ay ka hor yimaadeen haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan labaad ayaannu dhegaystayaal horay idinku wadaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan doqonow ma doonaysaa inaad garatid in rumaysadka aan shuqullada lahaynu aannu waxba tarin rumaysadka aan midhaha lahayn waa mid dhintay sidaa aynu garanayno rasuul yacquub wuxuu ina siinayaa faallada ku taxalluqda rumaysadka bilxaqiiqa laba siyaabood buu inoogu sharaxayaa haddaan sharaxaadda rasuul yacquub ka eegno cutubka labaad ayaannu idin akhriyaynaa aayadaha kow iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan miyaan awowgeen ibraahim shuqullo lagu caddayn inuu xaq yahay goortuu wiilkiisii isxaaq meeshii allabariga ku bixiyey waxaad garanaysaa in rumaysadku shuqulladiisa la shaqeeyey oo rumaysadku kaamil ku noqday shuqullada waxaa rumoobay qorriinka leh ibraahim ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah waxaad garanaysaan in nin shuqullo lagu caddeeyo inuu xaq yahay oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya rasuul bawlos wuxuu leeyahay ibraahim shuqullo ayaa loogu markhaati furay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka afaraad aayadda saddexaad waxaa kaloo kitaabka bilowgii laynoogu sheegayaa in ibraahim xaq looga dhigay rumaysadkiisii sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa lixaad iyo cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa afar iyo toban bal aan su'aal idiin weydiiyo miyaa ibraahim haddaba raalli looga noqday markii uu isxaaq allabari ahaanta ilaah ugu keenay su'aashaa su'aal kale ayaa ka hor imaanaysa waxaana weeye in ibraahim wiilkiisii isxaaq uu gowracay iyo in kale rumaysadkiisii ayaa wuxuu keenay inuu midida la soo baxo oo wiilka saaro laakiin haddana ilaah uma oggolaan in ibraahim uu gowraco isxaaq oo ahaa kan ballanka leh wuxuu kaloo rumaysnaa in ilaah haddii uu isxaaq gowrici lahaa xitaa inuu ilaah dhimashada ka soo saro kicin lahaa wiilkiisa mar kale hase yeeshee nebi ibraahim ma uusan gowricin wiilkiisa waayo ilaah baa isagii siiyey wax uu gowraco laakiin wuu gowrici lahaa isxaaq haddaannu ilaah gacanta qaban waxaana taasoo ay ka micno tahay in rumaysadka ficil laga dhigo nebi ibraahim gacanta uu midida ku hayey ayuu kor u qaaday isagoo doonaya inuu wiilkiisa bixiyo sidii ilaah uu ku yidhi waxaa ficilkii nebi ibraahim ee ahaa inuu wiilkiisa ilaah u bixiyo aasaas u ahaa rumaysadka uu ilaah ku lahaa xaggiisa mar kale ayaa rasuul yacquub tusaale uu inaga siinayaa rumaysadka shaqeeya waxaa ficilkii nebi ibraahim ee ahaa inuu wiilkiisa ilaah u bixiyo aasaas u ahaa rumaysadka uu ilaah ku lahaa mar kale ayaa rasuul yacquub tusaale uu inaga siinayaa rumaysadka shaqeeya waxaanan idin akhriyaynaa warqaddan rasuul yacquub cutubka labaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas oo kale miyaan dhilladii raxab ahayd shuqullo lagu caddayn inay xaq tahay kolkay soo dhowaysay basaasyadii oo ay jid kale u dirtay marka ay sida tan tahayna sideebaa ficilkii raxab loo xukminayaa haddaba waxay soo dhowaysay raggii basaasyada ahaa oo reer banu israa'iil waxaanay ka qarisay dadkeedii waxayna u sheegtay sidii ay ku baxsan lahaayeen sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka labaad haweenaydaas ku noolayd magaalada yarixoo waxay dib uga noqotay noloshii xumeed ee ay ku noolayd waxayna dayrisay dadkeedii aan rumaysadka lahayn waxayna qushaash ku tirisay wax waliba ee iyada faa'iida ula muuqday isla sidii rasuul bawlos oo wax kasta oo kale ku tiriyey qushaash wuxuu helay masiixa wuxuuna faa'iido u qaatay masiixa rumaysadkiisii hore iyo noloshiisii horena waxay ula muuqdeen wax aan micno lahayn waa sida mid waliba ee soomaali ah oo badbaaday maanta uu dareemayo markii ay qarisay basaasyada si qarsoodi ah ayay ilaah ugu timid welibana iskama aysan dhigin qof quduus ah markii ay qarisay basaasyada si qarsoodi ah ayay ilaah ugu timid welibana iskama aysan dhigin qof quduus ah weliba waxaa rahab looga hadlay ama lagu soo qaatay warqaddii cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad hase yeeshee dadkeeda iyo reer banu israa'iil hortooda ayaa haweenaydaasi rumaysadkeedii ay ku muujisay ficil waxaana xaq looga dhigay rumaysad ficil leh waayo rumaysadka ficilka leh waa rumaysadka shaqeeya geed waliba wuxuu leeyahay xidid oo xidid walibana wuu ka duwan yahay kan kale xididka geedka timirta wuu ka duwan yahay xididka geedka cambaha sababtaasi aawadeed rumaysadka waa aasaaska xididkuna wuxuu soo saaraa midhaha geedka haddii aad leedahay rumaysad nool waxaa noloshaada lagu arkayaa kororsiimo bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad waxaa qorriinku uu leeyahay dhegayste sida tan waayo waxaad doondoonaysaan waxa caddeeya in masiixu uu iga dhex hadlayo kan aan xaggiinna ku itaalka yareen laakiinse dhexdiinna ku xoogga badan rasuul yacquub oo sharaxaadda sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda lix iyo labaatanaad oo ah aayadda ugu dambaysa cutubkan labaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan sida jidhkii aan ruux lahaynu meyd u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meyd u yahay wuxuu rasuulku leeyahay rumaysadka aan ficilka laga dhigin waa sida jir meyd ah oo qaboojiyaha isbitaalka ku jira rasuul yacquub iyo rasuul bawlosba waxay isku waafaqeen in qofka aan rumaysadka lahayn uu yahay sida wax dhintay oo kale aniga qudhaydana waxaan rumaysanahay aragtida ama waxbaridda labadaasi rasuul waayo waxay inoo fasirayaan waxa hadalladii ilaah ay inagu leeyihiin waxaa intaasi haddaba dhegaystayaal ku soo dhammaanaya cutubkii labaad ee warqaddii rasuul bawlos waxaana cutubkaasi aynu kaga soo hadalnay laba maado waxaana ay kala ahaayeen in ilaah rumaysadkayaga uu ku tijaabiyo dabeecaddeenna iyo sida aynu u dhaqanno iyo ficilkeenna ama sida aynu ula dhaqmayno kuwa inagu xeeran ama inala jooga waxaa kolkii hore laynoo sheegay in dadka aynan u kala eexan oo aynan soo dhowaysan kan tujaarka ah innagoo iloobayna kan miskiinka ah waxaannu aalaaba u xaqlinnaa kuwa lacagta leh dhankooda innagoo is-ilowsiinayna kuwa masaakiinta ah ee wehelnimada inala jooga waxaan kaloo ka soo hadalnay maadada qusaysa in rumaysadka qofka masiixiga ahi la doonayo inuu noqdo mid wax badbaadiya waxaana lagu garan karaa in rumaysadka qofkaasi uu yahay mid wax badbaadiya sida falamihiisu ay yihiin iyo sida uu kaga jawaabo baahida masiixiyiinta isaga la ologga ah ama ay jiiraanka yihiin waxaannu marka ay sidaasi tahay dhegaystayaal aynu soo gaarnay cutubkii saddexaad ee warqaddii rasuul yacquub maadada ugu horraysa ee cutubkan saddexaad ayaa waxaa looga hadlayaa in ilaah uu tijaabiyo liisaanka bini'aadmiga si loo xaqiijiyo rumaysadkooda waxaad arkaysaa marka warqaddan la baranayo in sharaxaadaheedu ay kiciyaan dareenka qofka bini'aadmiga ah waxaana cutubkan rasuul yacquub uu uga hadlayaa in liisaanka ama carabka uu kiciyo ama shido qalbiyada dadka ama uu dab ku dhejiyo waxaa beryaheenna aynu aad iyo aad u maqalnaa arrinka ku saabsan xorriyadda jaraa'idiyada iyo xorriyatul qowl waxaa wanaagsanaan lahayd inay ku daraan xorriyadda maqalka si dhegahayga iyo indhahaygaba looga daafaco inay maqlaan oy arkaan waxyaabaha qurunka ah ee jaraa'idiyada ku qoran xorriyatul qowlkuna waxay ka micno tahay in qof waliba uu u hadlo siduu doono waxaase lagu gadayaa maanka qofka caadiga ah si cod looga helo lagu sameeyo xumaan balse waxyaalaha halkan looga hadlayo oo rasuul yacquub uu inala wadaagayo waxa ay khuseeyaan xorriyatul qowlka markaa aynu ku dhex noolnahay duni ilaah uu iska leeyahay waana sida kale ee aan cutubkan u arko waxaa kaloo aan xusuusinayaa masiixiyiinta in hadal waliba ee afkooda ka soo baxa laga qorayo oo cidina isma hortaagi karto in ilaah uu ka duubo waxyaabaha liisaankooda ka soo baxaya xorriyatul qoolka waxay ka soo bilaabatay dalalka reer galbeedka khaasatan dalka maraykanka waxaana si weyn u buunbuuninayay jaraa'idiyada waxaanay bilowgii ka caraysiisay oo ay ka walaacisay dad badan oo maraykan ah oo iyagu ahaa kuwii bixinayay canshuurta waddanka waxay la yaabanaayeen haddii qof waliba la siiyo xorriyad uu mid kale wax kaga sheego sida xaalka uu ku dambayn doono wax waliba waxay leeyihiin kororsiimo iyo naaqus xorriyatul qoolkana waxay leedahay kororsiimo iyo weliba naaqusid waxaa xun in qof kale la caayo ama laga been abuuro sida aynu ku aragno saxaafadaha baryaheenna waxay ku wanaagsan tahay xorriyatul qoolka in qof waliba uu xor u yahay inuu sheegto fikirkiisa wuxuuna si xur ah ula wadaagi karaa dadka waxyaabaha uu aaminsan yahay isagoo soo marsiinaya jaraa'idiyada iyo weliba aaladaha warbaahinta taana waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay kororsiimo ama faa'iido dunida u soo korortay marka dhanka kale laga eego waxaa xarkaha laga furayaa hadalka waxaana dadka dhexdiisa ku badanaya xanta iyo hadallada laysla dhex xulayo iyadoo la doonayo in qof sumcaddiisa la halleeyo ama been laga sheego ama qof aan waxba ahayn la buunbuuniyo si looga dhigo inuu jego weyn qabsado ama waddan dhan uu u taliyo marka isla sidii aannu kitaabkii maahmaahyada ku soo barannay oo aan xikmadda uga dhigay waxa la doonayo in loo guuriyo ninka dhallinyarada ah iyo sida inay tahay jaamacad ayaan barashada kitaabkanna u soo qaadanaynaa rasuul yacquub wuxuu ka mid yahay barofesoorada jaamacadda ilaah marka aynu ka dadanqamayno maaddadan uu ka hadlayo ee muranka uu ka taagan yahay dhowr waxyaabood buuna ka hadlay rasuulku arrinka quseeya carabka ama liisaanka bini'aadanka marka si xun loo isticmaalo waxaanan ku soo aragnay warqaddan in ilaah rumaysadka uu u tijaabiyo siyaabo kala duwan wuxuuna ilaah halkan ku tijaabinayaa rumaysadkayaga isagoo isticmaalaya carabkeenna waxaa baaritaan aan waxba loola harin lagu samaynayaa rumaysadkayaga iyadoo lagu tijaabinayo aasid aasidka iminka la isticmaalayana wuu ku xoog badan yahay hydroclorig ama sulfarig acid ama aashitada kale waxaana dhagaystay aashitadan la isticmaalayo ee dhalada ku jirta dusheeda ku qoran liisaan
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muwjadda dherarkeedu yahay ka mitobaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin